بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات إلهي أيام هذا سبحانه وتعالى بيت من بيوت نووس وكالي إنه ودن الدنيا ورسولون مذاكرين إن أستغفى إذن إلهي كتاب سوحي سبحانه وتعالى لقد ريالي inago dadka oga digaynaa kitaabka ilaahay waxaa hagardaaminaya eecdaada kala duwan noocyaday kala yihiin iyo kuwooda ugu waaweyn in ummadda iyo dalka iyo dadkaba dhibaatada mashaqada kuwa loo tilmaamo ayuha alikhwa walakhawaat soomaalidu waxay yidhahdeen ebelow waxaad ogtahay muxuu sheega fircawn qarni lifriqi mali zanaawi laa yakfa can axadi mina فرعون فرعون الأمة من هذا فرعون الأمة أبجال وفرعون القرن الإفريقي من من لسه وحاويا أطور مقعيو يقانان أطور من لدراوي أطور إنه محاول غانا يا فرعون قرن الإفريقي أطور من لدراوي أيام العاوة مضررة مشاكلك ذلك ضدك دينتا وقرن الإفريقي مسلمين تكون والعالم ككل وسوية لي أيام حقا قرنا وحاد أكتهين إن أن مارتي يعني أو حقا إذا كنت المامه صراع إن صراع ودحر خلاصه دعي وهذا كور محاضرات عن كعض اللي بجروا أطماع الإثيوبي في قرن الإفريقي في اتجاه الصومال سابقا ولاحقا ethoobiya taariikhda dheer ay leedahay istaraatiijiyadeedu ay leedahay caskariyan iyo iqtisaadiyan iyo siyaasiyan iyo istaraatiijiyanba ay u leedahay muxuu ahaa itijaaha soomaaliya waxa ay ka damacsan tahay marar badan baan kasoo hadalnay marka taariikhda dheer hadda dib ugu laaban mayna laakiin waxaan rabnaa inta intiinana wada caqliga u wada lahaydeen mali zanaawi muxuu noo geystay waan howad mali zanaawi mali zanaawi sayuu yahay muxuu ahaa muxuu ahaan jiray maanta waxaan maqlaynaa idaacadaha sida warku nagu soo gaargaarayaan sidqigeedana aanan aada weli u hubin in calankoodii hoos loo dhigay maanta inuu baktiyeyna ay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal la ishaarayo wasaaid asiyaasiya inuu dhintay oo baktiyey aada loo maartay yani muxuu ahaa loo tilmaamayo hadduu dhintayna fircoon ummadda ka dhintay weeyaan hadduu nool yahayna ayixi tag eella kugu reebuur weli waa joogaa shaydaankii laakiin waxaan rabnaa keliya bal in aan dadka aan baraarujino oo tusno silaaxaas aad ola socotaanba ka bilowday welibana qarni ifriqi qarni ifriqi hadda waxaa la isku yidhahdaa sida marka rasmiyan soomaaliya jabuuti alteriya etoobiya intaasa qarni ifriqi saa marka la isku yidhahdo bacd aljuz kenya waa lasoo raacaya magacyo ay la baxdaxeen oo kalena waa jira laakiin qarni ifriqi hadda muhiimada aan uga jeednaa waxaa weeyaan dalka dadweynaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin intaa yare kutrada axmaarada xabashida ay dalka ay gumaysato ayaan hadda qarni ifriiqa uga jeednaa waxaa laga yaabaa dad badan oo weliba dhalinyarada zamankan soo kacda in aysan aada u aqoonin etoobiya wax la yidhaha bay dhagta ka maqleen shucuubta meeshaa deganay boqolkiiba shan iyo sideetan waa dad muslimiina shan iyo tobanka soo hadhay ayaa dalka dadkaas iyo dadka iyo dalkaaba intaas shucuubta muslimiinta ee kala duwan ayaa muxuu ahaa dusha ka ka haysata inay arrintu saa tahayna waxaa kugu daliila siraacu wuxuu ka dhex qarxay qarni ifriqi welibana bayna soomaaliyiin sida la sheego islaamkii oo dhinaca dawla islaamiya cusmaaniya baqaayaadkeedii iyo nimanka maaragtay yani nasaarada ah shayaadiinta ah ee ku noola meeshaas maarata yani goondhar axmaarada meesha ay maarata marada iyo kutladan yar ee muxuu ahaa abasinia la yidhaahdo ee tigraawiyiinta ah wuxuu dagaalkaasi uu ka bilowday oo dhacay maartay insiraacaasi uu bilowday kun shan boqol iyo shan iyo tobankii waad la socotaa taariikh ahaan axmed gurey iyo raggii isaga lamidka ahaa gobolkan khaasatan toddoba imaaradood ayaa oo islaami ah oo calankeedu uu ka taagnaa muddo aada iyo aada u dheer ayaa waxaa laga xukumayay caasimadeedu ay ahayd herod masaajidada caalamalislaamiga ugu waaweynna waxaa ku yeelay masjidu herod ayuu kamid ahaa goboladii uu xukumayey waxaa kamid ahay herar laga xukumayey magaalada maanta aan joognay ee baraawe iyo muxuu ahaa la yidhaahdo meesha la yidhaahdo marka iyo waxay kamid ahayd gobolada laga xukumo ee dawla islaamiya cusmaaniya ee hoos tagto sida taariikhdu ay qoraysa ee herar laga xukumi jiray waxaa kamid ahaa hadyi waxaa kamid ahaa cadli waxaa kamid ahaa baali waxaa kamid ahaa shawa shawa wamaa adraaka shawa shawa waxaa la yidhaha gobolkan hadda ay ku taalo adisababa adisababa waxaa la odhan jiray luqa oromiya fini fini ayaa la odhan jiray mar dhow ayaa hadda loo bedelay adisababa loo bixiyey goboladaas oo dhan iyo zaylac dhulka intaa leeg ee maaragtay toddobada maraata iqraadiya ama maraata sabca la yidhaahdo waxaa laga xukumaya magaalo madaxdeedu ay ahayd magaalada muxuu ahaa maaragtay muxuu ahaa herar macnaha waxaad garanaysaa dhulka herar ee adisababa iyo dhulka ilaa muxiidkaas dhulkaas oo dhan ba iyo waxa ka sokeeyaabaa dad bulshooyin muslimiina degana ilaa yawminana haadana degan laakiin dad mustadcafiina oo isticmaar uu dilooday oo aan ka sheekayn doono siraaca dheer buu markaa koorshafo laga soo bilaabo minilik laga soo bilaabo haylatalaato laga soo bilaabo ninkii la odhan jiray taqasa laga soo bilaabo migita haylmariam laga soo bilaabo ku xiga maarata yani ninkan asoorkan caaqa ah caasiga ah ee caanihii iyo ceebtii iyo xaabadii iyo cawskii gabdhaha soomaaliyeed canshuurtooda laga qaadi jiray basaboorka looga gooyey lagu xoreeyey dalkii uu sheegan jiray ee kusoo noqday maarata muxuu aha aygii ilmihiisa xunay lagu noqday ayaa haddana maanta kursiga u dambeeyey marka taariikhda dheer oo soomaaliya dhammaanteed lagu wada jallaataynayay oo arnaac dheer laga lahaa ayuu isaguna khad dhexda waddadaa dheer dhexda kaga soo dhacay marka waxaan rabnaa labaatankii sana idinku aada joogteen iyo mali zanaawi iyo wuxuu ahaa inaan waxoogaa aan ka tilmaano dalkana waad is jeedaan oo isticmaalkii dalka waa qaybiyey calanka wahmiga meesha inoo sugnaana wuxuu tilmaamayay waad la socotaan oo shanta soomaaliyeed shanta soomaaliyeed maxay ahaayeen waxay markii horeba isticmaalka u qaybsadeen somali farancy oo jabuuti caasimadeedu ay tahay sida maarata yani iyo somali maarata yani britani oo caasimadeedu hargeysa tahay magacyadaasaa la odhan jiray somali itali oo talyaaniga oo maarata caasimada muqdisho ay tahay somali maarata yani mxua n s d waxaa kenya la yidhaahdo ingiriiski iyo kenya oo isuwan oo n s d maarata garisa ay tahay waxa weeyaan maarata yani iyo somali muxuu ahaa garbi waxay ku magacaabaan oo caasimadeedu ay maarata yani dadkii dawlashii muslimiinta ah imaaraadka islaamiga caasimadooda ay ahayd magaalada herar markii horeba qaybtaas ayaa la qaybiyey qaybtiina ay kusoo dhex jireen kusoo dhex jiray ninkan dhaxa kaga dhacay somaali kubra waxaa la odhan jiray markaynu hoos usoo degno taariikhda ninkan caaqa ah ee ibliiska ah ee shaydaaniga shaydaanka ah waxaa weeyaan isagoo dhalinyaro ah inaan aada ugu dheeraadan ma rabo maxaa yeelay taariikhdiisa inaan ka sheekayno oo taariikhaan ooga sheekayno ummadda maba rabnaba waxa anagu dhibaatadii iyo balbalada noo geystay baan rabnaa inaan tilmaano nin wuxuu ahaa maarata yani wuxuu kasoo jeedaa qawmiyadda la yidhaahdo tigraawiyiinta ama abasina lagu magacaabo ayo meeshaasu maarata yani maqala magaalada la yidhaahdo ayuu maarata yani maanta uu kasoo jeedaa qolada tigraawiyiinta buu kasoo jeedaa nimankii abasinia la odhan jiray ayuu maarata yani uu kasoo jeedaa oxumiyiinna waa la yidhahdaa qoladii abraha iyo meeshaas maarata qolkii geeska dhankeeda degi jiray bay ahaayeen waxay ahaayeen tigraawiyiinta markaad suuro gaaban aad ka qaadataan taariikhda laga qoray waxay ahaayeen xayaato bini-aadmi oo bashar ku nool yahay xayaatada ugu xun ayay ku noolaan jireen nimanka tigraawiyiintii cadad ahaan waa dad yar oo markii dalka la qabsaday iyaga afkooda idaacadaha jornaalada waxay ku qoran ay yidhahdeen saddex malyan ayay tigraawiyiintu ay gaadhayaan qabiil soomaaliyeed baa ka badnaa laakiin waxa weeyaan si nafsulwaqti waxa weeyaan sida aragtariyaankuba ay soo madaxdoodu ka ay sheegeen waxa weeyaan laba malyan iyo boqol laba malyan iyo laba boqol meelahaasa cadadkooda lagu sheegaa hadda laakiin markii ay dalkii qabsadeen labaatan sana haysteen waxay yidhahdeen lix malyan shan malyan ilaa lix malyan ayaan marinaa bay yidhahdeen maxaa yeelay cadadkii mar walbaba waxay ku dhufsanayaan baarlamaanada iyo wax usoo galaya meeshaasay ku noolaan jireen dawlooyinkii marka axmaarada ee jiri jiray waxa weeyaan dagaal ba-an ayaa ka dhexeeyey oy ku hayeen kortaf laga soo bilaabo milidig iyo mukani iyo wixii isaga hoos imanayay haylatalaate laga soo ku soo xejisay muruuran ilaa mugisa hayla maryam ummad waxay ahaayeen si xun loo gumaado oo la baabi'iyo falihaada nin eritreyaana oo nin barfasoora ayaa wuxuu ka qoray risaalo uu leeyahay nin tigree ah oo lixdan jir ah ma osiro ilaa guurkiisii u horreeyey dameer bay ahayd buu lehay dameer saxaabada ku guran jiray buu guursaday buu lehay taariikhdaas taariikh qarsoon ma aha ma aha waxa dacaayada ka wadnana ma aha maxaa yeelay waxaa lagu qasbay dhulka ay degan yihiin inaad taqaanaan in kale mooyeen waa dhul dhankaa iyo dhankaas soodaan xiga waa dhul buuraley ah waa dhul aan xaabo xitaa fiican lahayn waa dhul aan nolol fiican lahayn waa dhul aan roobku ka di'in waa dhul aan roobku ku yaryahay waa dhul aan webiyaal lahayn noloshii iyo dawladdiina waa loo diiday meeshaasay ku xariifnaan jireen ninku dameertaasu xaabada uu kusoo guranayaa marka lixdan sano konton sano wuxuu ku gaarayaa doob dameertaasu intuu god ku qodo lugaha ku rido ayuu naa ka dhigin jiray baa layidhi nin badan baa risaalo ka qoray maaragtay yani hal tacrifu atikraawiyiin zawaajihin tikre ma taqaana iyo siday wax u guursadaan ayaa nin risaalada ka qoray waana waxay aad tahay waa lagu sheegaya ama diid ama hayeene niman meeshaa marka ku xidhan oo maxay ahayd ummadda noloshuba maaragtay ay ku tahay labaatanka sano oo ku cusub oo maaragtay yani dadka xaq iyo xuquuq iyo waxay u ogol yihiin ba aan jirin nimanku meeshaasi ka soo jeedeen marka arday wuxuu ahaa siduu sheegtay maaragtay ka ardayda sababa iyo meelahaas maaragtay wax ka dhigata ayuu ahaa markii dhaqdhaqaaqii uu sameeyey soomaalida markay ku sameeyeen ninkii migitahel maryam uu ururada sameeyey s s iyo u u iyo b b iyo f m iyo nemnem iyo nunu wuxuu markii ay sameeyeen soomaaliduna iyaguna waxay u samaysteen in ay iyaguna jihado ay maaragtay u sameeyaan marka jihadihii ay soomaalidu sameeyeen ba waxaa kamid ahaa waxaan ashacriyada la yidhahda eritrea hadda warga uu odayga ka ahaa iyo kuwan maaragtay yani aad baa dhigtay maaragtay tikraawiyiinta ee mali zanaawi uu watay marka isagoo arday uu markaa soo baxsaday sudaaniga xaggaasu tegey adalmumi waa soo laabtay wuxuu yimid soomaaliya soomaaliya maaragtay jaamacadii muxuu ahaa lafool iyo meelahaasu maaragtay iyuu wax ka iyuu tagtegi jiray waxa weeyaan urur mucaarada ayaa maratay dawladdii soomaaliya ay maratay ay u magacaabay ay u itiraabtay ay u itiraabtay iyaga iyo marka waxaa isu iman jiray shirar soomaali galbeedii iyo soomaali abow nimankii la odhan jiray iyo maratay afwarga iyo ashacriyadaas taxriir eritari oo afwargahaasi maratay yani muxuu ahaa afwargahaas suu ku yimid iyo taariikhda eritaria mar kale iyo muxaadaraad bay u baahan tahay adu almuhima aniga marka waxaan arki jiray kii aad bakaylo moodid oo jubba oday adeerkay oo ka ahaan jiray soomaali galbeed ka ahaan jiray muxuu ahaa madax ka ahaan jiray nimankii soomaali galbeed la odhan jiray jabhadaas madax ka ahaan jiray isagoo la fadhiyo oo maaragtay yani kursi had iyo jeer kafay ku cabo ayaan meesha ku arki jiray oo magac soomaaliye muxuu watay mayuusuf baa magac soomaaliyeed buu watay basaboor soomaaliyeed buu watay adduunkana saasuu ku marayay nimankii markaa dawladdii soomaaliyeed hiil iyo hooba gacan iyo garab bay siisay meeshaasu maartan uu kusoo barbaaray meeshaasu ku joogi jiray mukhaabaraadka etoobiya iyo safaaradooda waa laga ilaalin jiray meel guryo maarata dawladda iyo mukhaabaraadka soomaaliya ay leedahay bay maarata jabhadooda ay ku jiri jireen jabhadaasi markay kulmayaan meelahaasi maartan ay isugu tegi jireen ciidanka soomaaliyeed kumaan doosta intay maraakiib meeshan ka qaadaan oo qof ka qaadaan oo iyaga mucaaradka ay ay tababaraan oy qaadaan ayay waxay geyn jireen maarata inay baddaas udhexaysa sudan iyo muxuu aha eritrea meeshaasa maarata yani meeshan hadda nagfa la yidhahdo lacagtan ay eritreyaalku meel buuro aada u sarreyso oo markaad iyadoo taagan tahay dabuuruhu ay hoosta kaga galayaan baa nagfa la yidhahda meeshaasay jabhadoodu ay deganaan jirtay oo difaac u ahaan jirtay qolada eritriyaanka eritreyaankana xoog badnaa iyagaa lagu lamaaneeyey marka qolada eritriyaanka hubka ciidamadii soomaaliya kumaan doostahaa intay meesha maraakiibta ciidanka intay dejiyaan meesha geeyaan ayay hubka kaga qaadi jireen buurahaas ciidamadii soomaaliya kumaan doostahaa ayaa waxay geyn jireen nagfa ayay geyn jireen nagfada waan soo waadhow baan maarata aan fogeyn dhexdeedayd ayaan maarata aniguba aan tegey meeshii iyo jabhadooda meeshii ay degeyd iyo deganayd iyo meeshii ay deganaayeen maarata eritreyaalku iyo siday faysyada u qateen iyo qaabka iyo dagaalada sida loogu soo qaadi jiray khulaasat lqowl meeshaasa maarata laga mataaneeyey hubku meeshaasa uga soo degayay ciidanka meeshaasa markii la tababaro ay ciidamadii soomaaliyeed u geyn jireen maxayna ahayd marka qaniyada qaniya kaa fujisa xaggan hadday iyaguna dab kasoo wadaan iyaguna xaggaa in dab lagaga shido hadafku intaasu ka ahaa ninkii saas ahaa ee saa loo badhigantaalayay ee meeshaa la gaadhsiiyey inkastoo uu ka helay musaacadaad oo maaragtay yani muxuu ahaa gaaladii isagao la walaalka ahayd maxaa yeelay soomaaliya waa dad aabi iyo awow iyo sidi iyo sodob isu wada oo isluqa oo iswadalaajiya oo iswalaala ah meeshaana ummadaha degani laba iyo sideetan qowmiyadood baa ayaa waddankaa degan oo aan isku luqa ahayn oo isku laajo ahayn oon dhinacoona wax isgaranayaay ay yar tahay wa maca daalika gaaladu marka mid isnaaw magdisa hayrmarium bay ka qaadeen mel isanaawilay soo geliyeen arkariyana dhinaca joogsaday yidhaahdeen dalkii soomaaliyana qabiil qabiil iyo qoys qoys baa loo qaybiyey waxaa la yidhi wax qoyan iyo wax igadanba waa la fujiyey waxa waxa ka dambeeyena taariikh kaley u baahan tahay laakiin ninkan aan rabaa in aan maaragtay inaan kusoo noqdo mel isanaawil markaan intaa ka soo noqdo muxuu ahaa muxuu ahaa ninka la yidhaahdo kursiga markuu qabtay waxaad odhan kartaa maadaama oo dadka meesha degani muslimiin ay boqolkiiba shan iyo siddeetan ka yihiin maxaa keenay dalkiina uu mingisa haylmarium ka baxay away qoomiyaadkii iyo dadkii muslimiinta ahaa maxay u kici waayeen ee zimaan ku qabsan waaye waxa weeyaan arrintaasi mar alla markii uu meesha qabtay qoys yar oo fikreel la yidhaahdana uu ka dhashay oo aan barako badanna aan lahayn waxa weeyaan wuxuu ku sameeyey takdiir buu ku sameeyey shucuubtii dhulkaa deganeed wahmiye oo aan waxba ka jirin wuxuu yidhi tasduur buu markiiba ka gaadhsiiyeen tasduur buu usoo qoray tasduurkaasi marka waxa weeyaan etoobiya cusub baa la yidhaahdaa waxa weeyaan etoobiyadii wax gumaysan jirtay ma aha shan sano gudahood qolo la arkaaba ha soo dhisato urur maarata yani muxuu ahaa ee u matala dalkoodaas qolo alla qoladii qodobka soddon iyo sagaalaad ayay waxay dastuurkooda ku soo qoreen qolo alla qoladii etoobiya gobollada ay ka kooban tahay qoladii baarlamaankoodu laba saddex meelo dhig laba ay u codayso in ay ka etoobiya ka go-aan waxa weeyaan etoobiya way xoranaysaa qolo la arkaaba meeshaasa ballan inoo ah shantaas sanana waxay soo dhiseen urur ha samaysteen waxa weeyaan calal ha samaysteen waxa weeyaan dawladdana waxa ku yeesheen dalkaa la wada maamulo shantaas sanana qoladii rabataaba miirkaa soo saar dad badan baa markaa waxay moodeen arrintaas in ay run tahay ayay moodeen washahida shaahidu min ahliha dadka jooga ee gobolka yaqaanana waa ogyihiin soomaalida oo keligeeda waxa weeyaan ninkan horta waxaad aan rabaa inaad dareentaan axmaaradii hore iyo xabashidii hore kasoo bilow ka safo ilaa minhilika ilaa haylsalaate ilaa mingisa haylmariam dad dadka yaqiinay baynan ahayn cadowaan cadaawad guud unbaa maarata yani rajman bilkayb ayay inoo ahaayeenoo sidaa un ciidan iyo wax dila iyo wax duqeeyay hadadkoodu ahaa laakiin ninkani waxay soomaalidu tirahdeen ninkii ciirtaada cabi jiray muxuu yaqaanaa ciidaada yaqaana ninkani wuxuu ahaa nin soomaaliya labaatan sano iyo wax ka badan dhac fadhiyey qorshaha iyo maarta yani iqaabka ay soomaalidu tahay nin aada u dareemay marka soomaalida gudaha ku jirta iyo soomaalidii maaratay xorta ahayd intii banaanka joogtay ee xorta ahayd labadaba wuxuu bartay dhaqankoodiibuu wuxuu bartay si toosan iyo si dadban labadaba sidii adigu aad shaksiyan hadda u taqaano iyo si isticmaali oo kasii badan ayuu u aqoonsaday iyo u yaqaanaa marka soomaalidu dad aan waxba isu ogolayn in ay tahay oo nin waliba riti muxuu ahaa boqol boqol neef oo geel oo boqol riti ku jirto boqol halaad oo boqol ritiba baarqaba ku jiraan geelaan saa yeelaya waa geel wareersan shacabkan marka shacab maarata yani maxaa warlooryaalka dad umad khariban inay madax ka yihiin buu ogyahay marka muxuu sameeyey inta qutriga hadda ayd u fahmaysaan baan rabaa marka qoladaa ka bada saas u sameeyey wuxuu yihi hala samaysto qola la arkaaba u raxso idan qabaaishii deganeed ee soomaalida ahayd ee dhulka muxtalka ahayd ee nasaaradu ay haysato soomaalidii deganeed ama oromadii deganeed ama muslimiintii qoomiyaadkii deganaa qabiil la arkaaba jifa la arkaaba jilib la arkaaba wuxuu samaystay urur iyo calan gooni uu la kulmaa mid la arka wuxuu leeyahy adiga unbaa maarata hadhow aan ku ictiraafaynaa dalka adiga usoo hali doona annaga abaadhisay idinka adiga ururkan qoladan yara jilibka ku leeyahay labadeenaasaa kusii qaybsan doona laakiin ree hebel iska jir kuu kale u yeelaya markaas wuxuu leeyahy ree hebel iska jir qolo la arkaaba markaasi waxaa la qaatay soomaalida keligeed baa intaas oo calana ayaa loo sameeyey oo ay ku salaysan calaa shaklihe qabaa'il ku salaysan waana usoo degi doonaa taasu marka yani muddo ayuu ku mooday dastuurkaana wahmigaana dadkiibuu markan u sameeyey muddadaas wuxuu ka dhex shaqeeyey wax alla wixii hub ahaa ee ciidan ahaa ee dalka iyo dadka joogay ee mudista mariam wixii oo dhan hub ahaa buu wadanka qaaday wuxuu geeyey gurigiisii iyo maqalo ayuu geeyey wax alla wixii warshad ahaa iyo wixii wasaarad ahaa iyo wixii hay-ad ahaa ee waxqabad ahaana saldhigoodii muxuu ka dhigay maqalo ayuu ka dhigay maqala hadda waxaa la yidhaahdaa meeshaas oo dameeruhuna aynu ku hoyan jirin maanta waxay la tartam la tartamayaan adduunyada dawlooyinka hormaray magaalooyinkooda ugu quruxda badan ayaa hadda ay la tartamayaan wax walba waa ku sameeyey warshad una ka sameynay warshadihii etoobiya oo dhan meesha u raray waxa weeyaan wasaaradihii oo dhan meesha u wada raray hay-adihii maarteen oo dhan meesha u raray wax alla wixii ciidan ahaa ee dhaqaalahaa oo dhan meesha ayuu geeyey markii uu dhabarka marsaday oo uu ogaaday wax ciidana wax hub ah oo dalka yaallaa inuusan jirin ayaa wuxuu ku dhaqaajiyey markaa istaraatiijiyadiisan maarata yani cusub ko markii uu gobolka ka soo gudbay herar calam buu soo qaatay wuxuu yidhi aniga waxaa la yidhaahdaa fikre ismaaciil baa la yidhaahdaa yaa dalka degan daarood ismaaciil hayay soo dhawaada indhahayga waxaan saaray islaamo heesayoo le daarood ismaa fikre ismaaciil oo soo dhawowla oo maarata yani hees garaacaya yani adu tasawur nin xabashi ah axmaar ah fikraawi ah inuu yidhaahdo qabiil soomaaliyeed baan aan ka dhashay macnaha waxa weeyaan waa siyaaso aada iyo aada khatar u ah buntland hadda markaad meeshaa tegtay waxaad kuleeyihin anagu iyo tigre ismaaciil baaban isku nahay dalogaadiinka markaad tigraa anagu ismaaciil baaban isku nahay waagii hore hadda waa laga baxay wixii huf bayay kuleeyihin hadda markaad tirahdo anagu nimanka ismaaciil huf bay kuleeyihin waxa weeyan waxba kama jiraan waxa weeyaan takdiir waxa weeyaan maarata yani muxuu ah cunsuri ana waa geliyey wixii uu maarata yani soodig iyo damleeyaba wuxuu sameeyey maarata yani ruxadiisii iyo wixigiisii wuxuu sameeyey maarata yani muxuu ahaa khidaac ayuu sameeyey fatxi lmakaatib iyo axzaab waxaasoo dhan buu sameeyey muddo yar markii uu joogay ayuu tartiib tartiib ururadii qaar baa ciidamo samaystay qaar baa maarata yani ururadii ku daray ciidankaas wax alla wixii hubaysnaa kuwii kale waa u kaadiyey wixii hubaysnaa maqoladii itixaadkaa tidhaahdaa maqolo lef baa tidhaahdaa maqolo maarata yani reergalbiirsia iyaguna ciidan xoogaa lahaaba wixii oo dhanba maarata yani haddaan wax sheeg sheego waxba yaa laga dhibsan macnaha mid walba wuxuu ku dhuftay dhab habeenba maarata yani xeradii ciidanka dhab waxbaa war waa side awey dimuqraadiyaddii awey lalahaa jaartarkii maarata yani shanta waxaa la sugaya shanta sano awey wixii ciidan ahaa ee meesha joogayba cagta ku dhuftay markuu cagta ku dhuftay buu iclaamiye wuxuu yidhi wax urura oo ka dhisnaan kara wadanka ma jiro ilaa arbelee wax hoos yimaada iyo ururkiisa mooyaane urur kale oo dhan meesha kama jira buui taasuu marata yani uu haddana ayuu u dallacay ila markii uu baqyadiisi baqyadiisi iyo wixii isagu rabay u gaaro intaas waxa weeyaan waxaan hadda kaga baxayaa muxuu ahaa dhulkaas shishe ayaan kaga baxaya laakiin meesha aan rabay inaan usoo dego waa meeshana innaga nintii yarayde ay dabku ka iftiimayey intii weynayd buu haystaaye maxaa maarata yani ku ziyaaday waxa weeyaan taqdiic jamhuuriyati somaal maa yusama somaal ila duwaylaad kow wuxuu ka bilaabay laba laba raacla inuusan jirin takdiirkan hadda wadanka ku socdo oo dhan waa takdiid ay maarata reer galbeedku ay jaangooyeen fulinta iyo ninka fulinayaana uu yahay mali zanawi isagaana aqoon dheer u leh marka qodob qodob baan rabaa marka in aan maarata isu dul istaago insha allahu jamhuuriyaddii soomaaliya uu u kala googooyey duwaylaad waa kaaad maqlaysa maarata yani lyn somali lyn puntland lyn hiran lyn fulan lyn bayn lyn lyn lyn com lyn aji lyn garayn lyn waxa waad maqlaysa meeqa hadda ilaa ay hadda kusoo biireen zaniye lyn zaniye mataqaana sharmuuto ilaa hadda ay maarata kusoo biireen waxaynan garan ba hayninba maalin dhaweyd waxaan maqlayay idaacad idaacadaheennan aan ka ka maqlayay cadaado oo ay shir ku qabsadeen kow iyo labaatan dawladood oo soomaali ah kow iyo labaatan dawladood kow iyo labaatan dawladood waxaa laii sheegay meesha la yidhaahdo muxuu ahaa galguduud saddex dawladood maa laiga sheegay saddex dawladood ayaa laiga sheegay macnaha qolal la arkaaba taasina maxay u qaybsan tahay shalay soo calamo uma siinin kuwii gudaha ku jiray aradi ardulmuctalla soo calamo uma dhiibin oo ma odhan idinku reer hebel baa calam baad leedihiin kuwanina waxay ku salaysan yihiin calaa shaklin juqraafi qabali ah ayuu rabaa dalkii inuu kala googooyo wakuwa maarata yani muxuu ahaa taqdiic maarata yani arduljamhuuriya soomaaliya ila duwaylaatin uu maarata yani uu kala qaybqaybiyo uu madaxna ooga dhigo nin camiilo oo isagu soo tababaray uu og yahayna uu maarata yani furaha ugu dhiibo maxaa maarata yani waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan iwaa ru'asaa lxarb uu maarata yani iyo tawjiih uu mid walbaba goonidiisa u wajaho nimankii qabqablayaalka inagu aan odhan jiray nin la arkaaba wuxuu si toosa iyo si dadbanba ugu xidhnaa malisanaawi waana qorshe mukhaabaraadka etoobiyaanku ay aada uga shaqeeyeen hoosta waxaad ka xidhnaydaan nimanka hadda waxaan etoobiya laleeyahay iyo xitaa waxba dawlad wax la yidhaha ma jiraan koox shirdimo ah mukhaabaraati ah oo aan dalka iyo dadka midna wax ay u ogol yihiin aan jirin intisaas ku samaynaya maarata dhigyacaba ayaa meesha jira intaa mukhaabaraadka ah ayaa maarata waxay ka shaqaynaysaa soomaaliya nin walbaba waxaa la yidhaha mathal waxaa la yidhaha tazawaja diikun khamsa cashara imra'a digaag baa wuxuu guursaday baa la yidhaahdaa shan iyo toban naagood baalka digaagga la yidhahda mali tanaawiga hadda dadka muxaqiqiintii hadda ama siyaasiyiintii muxalliliintii ay ku tilmaamaan ninka digaag la yidhaahdo dorayga shan iyo toban naagood buu qabaa baa la yidhi arrintu maxay ku timid baa la yidhi nabiyullaahi sulaymaan waa iska taariikh marar kalena waa laga maqla albaleya laakiin mar walba waa qaaciide iyo taallo oo rabaa atoorkan mali zanaawi in aan maarata soomaalida wax ku fahamsiiyo shan iyo toban naagood buu qaba baa la yidhi digaaga asal bana maarata yani markuu ninkuu dooro badan leeyahay uu leeyahay maarata digaag badan uu leeyahay diiq unbaa un dhex joogi kara maxaa yeelay inta kale waa islaynaya haddii kale dhiig bay ka keenaya halkaa unbaa ka shaqeeyay uuna ku filan yahay waa la yaqaana orgigii iyo waankii iyo digaaggii waa ku filan yihiin baa la yidhaha haweenkooda marka waxaa la yidhaha nabiyullaahi sulaymaan baa nin wuxuu baray war waan dhimanayaa buu yidhi waa soomaalida waxaan tidhaahda waxay yidhahen war waan dhimanayaae wax alla wixii ilin xayawaanka iyo shimbiraha iyo wax walba afkooda ilaahay baray ee nabiyullaahi sulaymaan marka wuxuu yidhi afkii baan ku barayaa shimbirahe kaale laakiin waylaka haddaad sheegtid shimbir aad magac afkeeda garatay haddaad ruux u sheegtid oo tidhahay taa iyo taasay leedahay daqiiqadaaba nafta kaa baxaysa ruuxan haw sheegin buu ku yidhi haye wixii baa uu sulaymaan baray isagoo gurigiisii ag taagan oo ninla taagan yahay ayaa wuxuu maqlay laba shimbiroodoo sheekaysanaya uu qotlay kii kale la taagnaana waa ku qotlay islaantiisiibaa waxay ku tidhi oo masaysan waxaad igu qoslayseen anaad igu qoslayseen oo gurigaygaad ku qoslayseen oo anaad ixamanayseen naamaana ku xamanayna soo islaam mati maya maya maya anin ba waad ixamanayseen waxay tidhi sheeg naa kumaanan xamanayn maya na haddaan sheego waan dhimanaya war dhimo oo hadda maarta halagu asay tidhi ayo waaye kafankaygii baan doonanayaa oo xaggaan aadayaa kafankaygi baan soo qaadanaya dadkii aasi lahaay ay dhaqi lahaay iyo wixii baan raadsanayaaye haddii sii suguuy kafankiiba soo gatay raggii aasi lahana waa soo kaxaysay isku duwi lahaa guriga markuu ku soo dhow yahay ayaa diga bahalkii ay baa dhawaaqay wah wah wah wah wah buu dooray baa u jawaabay wuxuu yihi digaagii wuxuu yihi war maxaad ku qoslaysaa ayow wuxuu yihi waxaan ku qoslayaa doqonkaas ay naartu dili doonto diliga ay u qaali doonaan malaha qolo suufiyaha wax soo saracado wax cuni jirtay waxay dhaheen diliga maaragtay loo qali doono sababkiisi iyo waxyaalaha khamaqame ka soo hara waxaasaan saan ayaan ka dargi doonaa bui taasaan ku qoslaya digaaggii baa qosla wuxuu yidhi ruuxu waa doqor oran isagu meeqa naagood buu qabaa hal naag baan ayuu qabaa anu shan iyo toban baan qabaa buu habeenkii guri baan ku xareeyaa iriidaan ka fadhiistaa tii hadashada madaxa ku dhuftaa qof baan idhaahdaa habeenkii subaxii markii la soo daayana tanna tan arkaysa tan laba dhinac marbaaxa kaga dhuftaa meeshaasaan ku fuura tan aan ku dhuftaa shan iyo tobankooda waan isu maraa buu mid mid la hadli kartaana ma jirto mid wala iyadoo raalli ah ayay si ciidda iska dhamaadhowdo ayay wuxuu yidhi dariiqeeda qabsataa naagtan marka hadduu shan iyo toban ulood ku dhufan lahaa waxay le taay taay intay tidhaahdo qof iridda ka bixinay buy ee isagaa nacasa oo ninba maaha buy alla yaa kaa iga dhiga aniga suleymaan warkii ninkii waa dhegaysanaya warkii suleymaan soo baray nabiyullahi suleymaan markaasaa wuxuu yidhi haa wallahi way i dhacatay ul meeshan oo madheer intu soo goos oo markii meesha iska dhigay yaa meeshii uu islahaa warkii kuu sheegaysaa buu saddex buu ka jabay ilaa horta waxay ii daba taagantay hadalkii ku daba dhigay muxuu yahay war niyo ma waalatay war mayaa lagu waaray war hadalkaaga haysto idaabay balaayahay weyii bay tiri hadda waxaan ka wadaa mali zanaawi warloorayaalkeeni kulligood waa wada nikaxsaday waa wada guursaday mid walbana wuu ishaaraa markaasa ru'asaa xarb markaasu wuxuu leeyahay iridda ka bax adigana iridda ka bax maalintagood waxaa daliil idinku ah shir baa ka dhacay adisababa laba bilood ka hor baan marinay taarikhda waad la socotaa gaaladii waaweyneyd baa timid amerikii iyo wixii maarata u n kii waxyaalahaasa yimid markaasi afrikaankii madaxdoodii oo dhan bay meesha isugu keeneen kuwii soomaaliyeed ee lahaa waxbaanu nahay meeshay fadhiyeen waanad la socotaan waxay ku yidhaahdeen dimuquraadiyadda ma aydaan tadbiiqinin haddaad tihiin nimankiina africa waanu tadbiiqina anagu waxaanu nahay dimuquraadiyad baan nahay waa kan waxaasay daldaleen abartii xumayd ee u hadlaysay america iyo un-ka waxay ku yidhaahdeen moygii dameerkeed dameerkii moy ahaa waxay yidhahdeen ma aydan maxaa yeelay baarlamaanadiina lama helo in ay qoraan oo raggu isguursado naaguhu isguursadaan baarlamaanka intaasoo nin oo isqabta ma laga helaa raggiina madaxdan qaar la qaba ma idinku jiraan meeshaasaa laga booda waxaa la yidhi maarata arrintaas waa gar haddaanu fulinaynaa camarada waxaa lagu hayaa wadaadkii koofiyadda qayada camarada si khaasa loogu hayaa maxaa yeelay koofiyad buu qabaa waxa weeyaan maxamed dheere muftigani caqligu cajiib weye maxamed dheere loo keeno waxaa la yidhi labadii shariif waxay soo qaadeen inay soomaaliya raggu isguursadaan maxamed dheere wuxuu yidhi horta labadoodaas ka bilaabeen buu yidhi mali zanaawi waxaa weeyaan ninba meel buu ku nikaaxiyey waa saa'ub xarb midba meel buu isugu yeedhay taariikhda rabacaa wey inaad soo fatasho aad laakiin goobjoog u hayday laakiin nasiya man nasiya ويذكر من يذكر خلاصة القول وحويا رؤساء الحرب أيو مدوى البقدوني دي تشكيري بروفي الصدى مقالة لا أركبة يكتولة لا أركبة وحاجة وغم مد وورلورا شيطانا كسو قاطة فبكة يدعني سياسة الغلظة كسو قاطة ماشي أيضا صفوفة توفيري ما يعني كل جد موحات هذا ما يعني محوها kii haysan jiray iyo kuwa haysan jiray maartana kismaayo meeshaas sidaas kasoo qaadan jireen kuwa gada haysan jiray meeshaas sidaas kasoo qaadan jireen kuwa baye bakool haysan jiray meesha sidaas u doonin jireen kuwa hiiraan haysan jiray meesha u doonin jireen intii xamal joogtay boqolaalkii iyagu haba tirininbe iyaguna meeshii sidaas u doonin jireen line line iyada kasoo saaro maarata yani hebel iyo hebel waad garanaysaa ma cigaal iyo hebel iyo yuusuf yey iyo waxay meesha sidaas u doonin jireen dhammaan waad garanaysaa marmare meeshaasa maarata laga soo wada cabda digaag ulaa shan iyo toban naagood baan qabaa ayaa meli zanaawi aan odhan karaa shan iyo toban naagood iyo wax ka badan buu soomaaliya ka guursaday saasa maa khulaasatu lqowl ninkaasi waxyaalaha uu ku dhaqaaqay ee khatarta ah oon caawa raba in aydin dareensiiye waxaa kamid a kasbu atabaqat alculya lilumma ummadii soomaaliyeed tabaqadii ugu samaysay wax walbaaba ari indhihiisu ama hogaankiisu muxuu yahay ari cad riyaha soo maa iduhu maxay daba socdaan daa'iman ummaddu markii ay maaratayan muxuu ahaaye umma tahay maxaa hor kaca oo hor istaaga maxaa maaratayan ummadda qiyamkeeda maxaa hogaaniya dadka mutacalimiinta sawaaon ama culimo ha ahaadeen ama maaratayan dad kaleo maaratayan muxuu ahaa muxuu ahaa culimo tacliim kaleo naadi ama ha yeeseen dadka mutacalimiinta ayaa dabaqada ayaa ummadda hor kacda dabaqada labaad ee ummadda hogaamisa dabaqada tujaarta ah nimanka tujaarta ah ayaa ummadda daa'iman ee hogaamiya labadii dabaqaba gacanta ayuu ku dhigay qaabkeed ugu dhigay waa arki doonaa nin kasta oo arday ahaa ama mutacalim ahaa waa inuu shahaado sar qaato rabay ama arday raba inuu jaamacad meeluu raadsado ama arday meelahan maxalliyaadka intu ka baxay jaamacad inuu raadsado rabaaye waxaa la yidhi maarata yani baasaboorkii soomaaliya oon arki doono lama qaadanayo caalamka oo dhan buu siyu misri wasiiru lkhaarijiya ethoobia laba bilood iyo ziyaado ayuu caalam alcarabi iyo caalamka kaleba uu wareegaya laba bilood buuna waddankiisa kusoo laabanin oo intaa uu daba taagnaa intaa uu takhdiidinayay baasaboorka soomaaliya adduunkana laga qaadan imaaraadka dhowr mar diiday waan arki doonaa waa u tegi doonaa oo yidhi dhaqaalo badan bay soomaalida naga soo gala nagana qaataan marka waana u tegi doonaa saa darteed marka way diideen markii dambe ameerikaanka soo dhesoo farageliyey hala joojiya yidhi basaboorka soomaaliya sacuudiga maarata ugu dambeeye waxaa la yidhi xajka bas iyo cumrada ayaanu maarata weliba xajka cumrada xitaa way diideen xajka basa ayaanu u ogolaanayna dad muxadada inay soo xajiyaan haddana ay ku laabtaan maxaa yeele waa dad muslimiina xaramkii uma diidi karo si kaloo ku keeni karaana ma jira basaboorka soomaaliyeed markii la joojiyey ardadii dugsiyada iyo iskuullada jaamacaadka rabay ama dictoorada maajisteerka rabay maxaa laabudda inay helaan waxay safarka ku aadaan jawaab safar inay helaan baa daruuri ah kenya ma siinayso waa wax takdiid la dejiyey jabuuti oo intan u jirtaay ma siinayso yamani ma siinayso caalam alcarabi ma u gudbi karaan albaabadu u furay markaa mali zanaawi wuxuu yidhi hala soo dhawaado nin kasta oo soomaali ha qaato baasaboorka etoobiya dad badan waxay yidhahen wallahi etoobiya way noo dadaashay waa tii qaxootiyadanada soo dhaweysay waa tii baasaboorradana siisay sudan baa tegey afar iyo sagaashankii jaamaca alifriqiya mart maxaaha ayaa muxaadaro ardadii sudan annagoo dhowr nin oo meesha tagnay ay noo iclaamiya muxaadaradii sidaan hadda idii hor fadhiyo oo kalena hor fadhisan waxaan ku widi dadkiina meesha fadhiya mar dambana waa tegey meeqa nin baa haysta nin yaa haysata baasaboorka etoobiya gacanta taagaanay laba saddex qof afar qof ayaa ka hadlay intii kale o dhan baasaboor etoobiya haysataa bui yani waxaad sugaysaan ninka idan ardayga ah mutacalimka ah baasaboorka dalka uu wata miyaa dalkiisii ah mise baasaboor dal uuna maartay dadku u intimaayaye safaaradda uu tegaye baasaboorka u cusboonaysanaya marba lala soo xidhiidaya hadduu dhib ka yimaado dawladda uu la xidhiidaya rasmigii marka waa tee jinsiyadiisii rasmigii waa tee waxaa weeyaan maartayna waa waa tikraawi xabashi weeyaan rasmiyaadka ah inta kale aan baasaboorka haysanin muxuu ahaa etoobiyaanka sudaantii iyo carabtii kadeed baasaboorkaa kaga ka keentay hadlaad qatay waa faalso waa jub waa fulaan cabdalla shideeye waxaa ku socda itixaam aan caadi ahayn baa ku socda kan laakiin maartayane dabaqadii ugu sarraysay ee mutacalimiinta ahayd maxay ku qaateen waxay qaateen maartayne baasaboor etoobiyaanay qaateen tijaaribtii baa kuu soo hadhay raggii tijaarta waxay rabaan caalamka inay u kala gooshaan xaggan talyaaniga uu baasto ka soo raro jinni xaggan uu ka soo raro maarta alaabiya dubay ka soo raro xaggan adduunka inuu kala goosho baasaboor buu u baahan yahay baasaboorka xaggee u doonanaya marka waxa weeyaan meeshan u malisanaab ayuu maartayni xabashi ayuu maartayni u doontay waxaa daliil idinku ah imaaraadkan in badan deganaa waxaa lambarka gurfa tijaariyati imaaraati dubay tijaarada dubay ugu badani waxaa weeya waa mixwarka ay caalamku ku kala gooshaan sidii waagii hong kong ooni ahaan jirtay ayay dubay ganacsiga adduunka ku kala wareegaan qolada koobaadii inta badan eraan bay ahaan jirtay lambarka labaad weligeed soomaaliya soo geli jirtay mid kasta oo soomaali waa yaqaana mar dhexdeeraydu bay hal mar soomaalidu waxay tagtay lix toddoba sideed bay tagtay war soomaalidii maxaa ku dhacay tijaradii soomaaliya waa buuqeen waxay yidhahdeen maxaa dhacay oo maarata gurfa tijaariya imaratiya annaga lambarka noocaa naloo gey ariskanaba maana fadhisan maba ayna ka waalinin maarata gurfa tijaarati imarati dubay waxay yidhahdeen maarata bal tijaradiina bal faylka soo bix faylka hebel hebel hebel taajir hebel waxa weeye dhalashadiisu waayo etoobi hebel hebel etoobi hebel hebel etoobi hebel hebel etoobi kun markay aqriyaan baa laba iyo saddex soomaaliya laga helay falaa talumu falaa talumuni walumu anfusakum annaga hanala dagaalamayna idhahn idinka qadiyadu waa wax idinkaa idin khuseeya macnaha waxaan kaaga wadaa ninka taajirka ah ee berri baasaboorka ka soo codsoonaysiinaya adisababa ama safaarada etoobiya ay dibadda ku leedahay in uu dacmi etoobiya wax didkeeda oo jihaad dacmiyo oo dhaqaalo ku bixiyo ninkaas dagaal ma tagsama nin waliba xoolihiisu la baqaya wuxuu ku leeyahay haddaan dacmiyo jihaadka haddii lagu arko islaamka haddii maalin anoo muxaadaro jeedinaya halay arko waxa weeyaan baasaboorka iyo dhaqaaqaygii baa la joojinaya ganacsigaygii iyo xoolahaygii iyo bankiwixii baa laga dhacaya cabdudinaar baana noqonay runtii markii aan hadda maarata hoos aan u wada hadalno macnaha waxaan ka wadaa wuxuu gacanta uu ku dhigay labadii dabaqo ee ugu waaweyneyd ee muxuu ahaa maarata ummadda indhaha u ahayd oo wax badanna hadda aan dareemayna dadka dibadaha joogaana allah allahna ha oga baqeen adduunyo yar inuu yidhahdo baasaboor dalkiisii iyo dadkiisii iyo diintiisii iyo jihaadkii socda uu adduunyo yar iyo ganacsi yar inuu ku dhaafsado taana waan oga dadka oga digaya wuxuu maarata yani muxuu ahaa albaabada waa kan ka soo xidhay safaradii soomaaliya intaa keliya kuma geysan mali zanaawi intii muddadii yareyd uu hayay دخول البلاد احتلال البلاد من جديد وخاصة وصل عاصمته مقدشو وحاولي أن أنت أكليه كما زيين مال الزناوي دولوينكي ولا تاريخ ذا أنت المغرب يعني أما كورسة فرد إلى حد ما كان سوشي لما يكون شن بقرية شن يتوانكي أيا صراع يعني وكاد نحب اللوضي وليقول ماشا أيا بوراها من غير ملوع إليه لكن وتاريخ ذا إثيوبيا مركي وجوه الرئيسي ee uu muqdisho iyo caasimadii soomaaliya ay etoobiya gacanta ku dhigtay caasimadda etoobiya ay gacanta ay ku dhigto marka dalkiibuu maarata uu si usoo galay maalin walba inbuu soo qabsanayay kun sideed boqol sideedan iyo toddobadii ayaa melilig baa ugu horreeyey weerar gacanta ku dhigay korsha baa kasii horreeyey oo gobolladii islaamiga qaybo kamida soo qabtay baali buu qabtay wuxuu qabtay gobolka soomaaliya galbeed ayuu intay dhanka heral ayuu qabtay xaylatalaasa wuxuu qabtay gobolka qaybtiisa weyn ayuu qabtay waxaana lagu wareejiyey oo ingiriiska ku wareejiyey kun sagaal boqol afartan iyo shantiina waa la yidhaha afartan iyo sideediina waa la yidhaha sanadkii falastiin lagu wareejiyey yahuudda kun iyo sagaal boqol konton iyo afartiina rasiif area qaybtan dambe ah ayaa lagu wareejiyey laakiin etoobiya ma soo dhaafi jirin inaha xuduudada ma soo dhaafi jirin taariikhda hore ee soo maray laakiin mali daraawi muxuu ku guulaystay biwaasatati lcumalaa muxuu kuga guulaystay in uu caasimadii soomaaliya uu yimaado oy ciidamadoodii intay qoryaha shubka u geliyeen liido iyo meeshii maratay badda iyo maratay jaziirada maratay mxuaha meesha jaziira iyo maratay magaalada xamarweyne iyo dekadii qoryaha intay shubka u geliyaan waad sawirada caalamka waad fiirsanayseen ayuu qoriga intuu shubka ugeliyaan bay shubinayeen eraboodkii soomaaliya caalamka etoobiya laga taagay waan arki doonaa taqbuunkii madaxda soomaaliya ka hadli jireen ayaa maratay jarnaalkii etoobiya ciidamadooda watay uu ka hadlay hadda taariikhda dheera mali danawi waanad arki doontaa insha allahu wamaa qowm luutin minkum bibaciid waxaa kaloo waxyaalaha uu sameeyey ee uu ku tallaabsaday kamida idkhaal calam soomaal bicalami etoobiya isticmaari calamkii soomaaliya hadda ka horra waakaan soo sheegnay dal iyo dad midna ma egoleen saabiqan walaaxiqan isticmaariyiintii etoobiyaanku dalka soomaaliya abidkood mayna ogoleen laakiin hadda waxyaalaha waaweyn ee waktigii cabdullaahi yuusuf dhacay maxaa kamid a calankii soomaaliyeed ee shanta gees ahaa maxaa la dhexgeliyey hadda calanka etoobiya internetyada gala soo saara calanka etoobiya bartamaha waxaa kaga qoran calankii soomaaliyeed baa bartamaha la geliyey kii etoobiyana waa lagu wareejiyey korku kaga wareegsan yahay macnaheedu maxay tahay waa waktiga hadda maarata shan iyo labadii kun iyo shan iyo lixdii markii ay imanayeen baa horteeda la wareejiyey calankii soomaaliya way qaadeen calankii etoobiya ayaa dhexda lagaga laga geliyey calankii etoobiyana korkaasa lagaga weegaaray macnaha waxa weeyaan dalkii ay soomaalidu sheeganayeen muxuu dhex galay muxuu hoos galay maxaa looga taliyaa meesheebu hadda loogu soo hagaagayaa ardul etoobiya macnaha calankii soomaaliya meesha waa ka tagtay arrintaana waxaa idinku daliila waxyaala aan arki doono insha allahu aan soo fagi doono waxyaalaha uu maarata yani muxuu ahaa uguba waaweynba federaalka ninkii la odhan jiray xuseen caydiin waxbuu kashifay inaad ogteyniin kala mooy waana asbaabtii cabdillahi yuusuf ooga eriyey wasiirkan ooga qaaday waddankana ooga eriyey xogna waa ka haynaa ziyaada ninkaasi wuxuu sheegay annaga etoobiya malaha cabdullaahi baa ka daba hadlay waa maqasheen wuxuu yihi inuu baashi kululeyd cabay baan umalayna habeenka waa sirqaansanaa buuri laakiin xitaa hadduu sirqaansanaa oy run tahay wax uu og yahay buu hadlaa ninka khamrada cabaayo hataa maalinka ku hadla wuxuu waxa uu ogaabuu ku hadla tiisa soo saas maaha nin macallin oo aadaan jiray hadduu khamro cabo aadaan buu la fadhiisanaya meesha saa uma taqaanaa wuxuu sheegay xuseen caydiid in soomaaliya iyo etoobiya ay ka midoobeen xagga muxuu ahaa istiraatiijiyada ka midoobeen xagga calanka ka midoobeen xagga lacagta ka midoobeen xagga baasaboorka ka midoobeen ay leeyihiin muxuu ahaa dekadaha erabodyada ay ka midoobeen federaalinay yihiin hal malahan ay yeelanayaan ururkama maqlaysa nisimada maqlayn warkaas muxuu ka tarjumaya markii baa loo yeeday cali geedi iyo hebel iyo cabdullaahi yuusuf iyo waa laga qaaday wasaaraddii baalkii waayey isagiina farcaaladood ku baxay waa kii arisariinka ka tuuray khulaasatul qowl macnaha waxaan ka wadaa dalkii soomaaliya waa ninka keliya ee ku guulaystay calankiisii ka istaraatiijiyan waroorayaashii iyo nimankii madaxda dalka u ahaa inuu ka gado oo etoobiya la dhex geliyo ninka keliya ee ku guulaystay ee arrimaha sameeyey ayuu maartan ayuu ka mid ahaa waxyaabaha uu ku guulaystay waxaa ka mid a ugu waaweyn xarbun bilahwaadin idiini wa ahlihi walculamaa inuu maarata yani dagaal saafira oo meel loogu gabalaynay inuu ku qaaday wax alla wixii tadayun ahaa ee diin mxuu ahaa tajkiis bimanaabici tadayun meel kasta oo dalkii dadkii muslimiinta ee soomaaliya amase qarnin ifriiqi ama ardulmuxtalla meel alla meeshay wax diiniga kasoo kasoo carfaysa oo dhanba inuu maarata shabika u saaro misaal baan idiin soo qabanaya waktigii kow iyo tobankii sectembar haddii wakti muxaadaradu dheeraas waxba iska sabra waxaaweeyaan idaacadaha iyo walaalaho in badan bay lahayn mubali zanaawi wuxuu yahay bal dadka ha loo sheego fircoon haadi qarni ifriqi waxa weeyaa ninka la yidhaahdo kow iyo tobankii september markay dhaceen amerikaanku waxay soo direen hay-aadkoodii mukhaabaraatiga ah kuwii c d iyo mxuaha f b i d iyo wixii bay soo direen cabdulqaasim dhulkii uu joogay ee markaasi kusoo hagaageen xamar bay yimid deena marka cabdulqaasim noo soo baxo waxa weeyaan dalka int dherer iyo ballaan intaba way u mareen raas gabdooli bay tageen ilaa shimbiraali iyo raas casayr bay tageen waxay tageen maaragtay lawi caddo xamar iyo muqdisho masaajidkii hataa anigoo ku tukanaya anagoo ku tukanaya masaajidkii abi hurayra iyo meeshii jaamaca alislaamiya intaba mukhaabaraadkooda niman odayaal oo gabgaboobay oo inay yahuud yihiin aada garanayso ayaa masaajidkeeda loogu soo galay meesha jaamacaddan loogu soo galay waxay fatashayeen maaragtay liisadka iyo waxay fatashayeen waa loo ogolaaday oo dugsiyadii iyo masaajidadii iyo jaamacaadka intaba kala leeyihin meel ayna tegin ma lahayn oo toban toban sentr hadda ahayd warwarayaalku waa markii ay kici doonaan maaragtay shaaqladirku kooxdii tisca tudaat iyo yusuduuna fi lard markay soo bixi doonto weeyaan maxay sameeyeen waxay sameeyeen iclaan bay bixiyeen dhulkii o dhan bay ku wareegeen bbcda ayay siiyeen shirbilaad bay qabteen nairobi bay tageen safaaradoodii bay tageen waxay yidhaahdeen soomaaliya kor iyo hoosba waa u gallay duula wacardahaa baan maray soomaaliya alqaacida kama jirto etoobiya waxa ay noo sheegaysay waxba kama jiraan hal qaacida iyo hal daalibaan ay midnama jiraan bay bbcda waxay la soo xidhiidhay mani zanaawi wakti galab oo khamiisa bay la soo xidhiidhay atoorkaana de garanaysaan weeyaan maaragtay shaydaani ke markaasi waxay ku yidhaahdeen mali zanaawiyow caalamka reer galbeedka reer yurub waxaad xogaaga luflufka iyo dhaqaalaha aad ku qabtay ku ruuriso alqaacidi iyo qaalibaan baa jooga oo hala soo gaadho oo dhaqaalaha aad kaga urursato dawladdii caalamka ugu weyneed waxay sheegtay alqaacida inay waddanka ka jirto soo maaha maaragtay yani waxoogaa xogaa luflufa iyo xogaa shaqshaqa oo aad gaalada ka rakabto in arrinta uma ekabay ku yidhi galab casar ay ahayd taarikhda waxbaa la qora sideedaba buuggaaga maaragtay waxbaa lagu calaamadeeya taarikhdiina ku dhaafin habeenkiina kaa gadman wuxuu u qabsaday wax wax wax wax wax intuu yidhi waa weerkaad garanaysaan adiga laaye ayaa wuxuu yidhi bbcdu inay intan ka caqli badantay ka siyaadsantaan moodayay etoobiya wuxuu yidhi mukhaabaraadkeedu waxay noo soo sheegeen buu yidhi min raas kamboni ilaa raas casayr ilaa lawi caddo in aan hadda waktigan xaaliga alqaacida inaysan ka jirin waa naloo soo sheegay bui annagaaba ogeyba laakiin waxaa ka jira buu yidhi calaamooyinkii alqaacidiya qaalibaan ka soo baxeen oo kale ayaa soomaaliya ka jira oo maxay yihiin buu yidhi maratay calaamooyinka aad maratay ka soo baxeen waxaa weeye buu yidhi intaasoo dugsi oo qur'aana ayaa dalka ku taalla buui intaasoo madraso oo diiniya ayaa ku taalla intaas oo jaamacadood ayaa ku taalla intaas oo masjid oo wax lagu aqriya ayaa ku jira dugsiyada qur'aankiina waxay soo saarayaan hee alqaacidiya qaalibaan bay soo saarayaan inta uu dugsi qur'aani ka jiro oo aan khatar ku ah etoobiya inta dugsi qur'aani ka jiro soomaaliyana etoobiya nabadgelyadeeda khatar ah etoobiya mar hadday khatar nabadgelyadeedu tahayna in aan meeshaa ku daminno intuu cadowgaasina soo gaarin etoobiya waajib bay ku tahay buuri ninana oga maartay cidan oga qaadamayso warwarkaa ma maqlaysa mislimiin maqlaysadu walaalahanaga etoobiyana maantana kuwa siyaasiyiin walaalahanaga etoobiya waan ka xumahay inay ka baxaan galguduud walaalahanaga etoobiya ma maqlaysa muslimiin maqlaysa macnaha waxaan ka wadaa mali zanaawi markaa waxa uu istiraatiijiyada uu malaabicdiisa iyo istiraatiijiyadiisa kala dadban uu kula dagaalamayahay maxay tahay addiin dugsiyada qur-aanka weeyaan dabkaa yada baxaya weeyaan maxaa daliilku ah markii xamar ay wax alla wixii madaaris ahaa iyo wixii masaajid ahaa iyo wixii macaahid ahaa iyo wixii jaamacaad ahaa faraha markay ka baxeen oo dadkii meesha ka baxeen maxaa ku hadhay walaalahana tabliiq allaha barakeeye waxay yidhahdeen annagu buraashadaha naga wadana caalamka o dhan baan dacwada ugu yeedha waxa weeyaan maarata annagu waxaa nalahay maarata adduunka o dhan baan udhaxayna annagu waxaa nahay maarata laba taabtaab baan nahay saasay ismoodeen saajidkii alhidaayo weynaa ayay dhex fadhiistay ninana jeexana waa baleecana caruurna way kusoo xareeyeen meesha nimanka saraakiisha ethoobiyankana inaga oo kale maa saraakiisheena oo kale maaha qaaliban waa niman xuduud lale kusoo tababartay caalam alcarabi masar iyo suudaan iyo carabtay wada yaqaana carabiga wada yaqaana saraakiishoodoo dhan wakti caalam alcarabi wax kusoo bartaan aqlabkooda yani ardaydii oo aqrinaysa derbigii dheeraa yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilma saraakiisha hal mar unba ismidi midhina ujeedaysa war maxaa dhacay war nimankani war muxuu aqrinayaa qaatilu aladiina he yaluunakum wayaa ku xiga nimankan oo dir islam innaga wallaahi nimankani wixii aan u soconnay iyo barnaamijka aan u soconnay ee dalkaba ku soo gallay weli waa taagan yahay waa kaawdegeed culimadii qaarkood aan saaxiibada ahayn meesha kurka lagaga jira waad la socotaan jannadii alla ha geeyey markii ay laayeen ayaa afhayeenka makta muxuu aha ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa la weydiiyey hay-adaha xuquuqda maaragtay gaalada iyo muxuu ahaa muslimiinta layntooda hay-adaha ku magac baxay xuquuqda gaalada ilaalintooda iyo laynta muslimiinta hay-adaha ku magac baxay annagu xuquuqlinsaan uma naqaane kuwaasaa la xidhiidhay waxay yidhaahdeen qobo masaakiina oo iyagu aan hubsidanin ayaad layseen arrintaa yaa dembigaa qaadaya saraakiishiina yaa arrintaas maarteen intuusan isagii hadlin baa naagtiba waxay tidhi intay laba codlaysay etoobiya waanu ognahay laba nixwar bay dagaalkoodu ku wajahnabay beenteed weye annagaa ugu darayna mid saddexaadna waa ku jira labadaa ay ku darayen waxay ahayd quwadii maxaakiimta in ay jebiyaan hadafkooda koowaadi kaasoo haday hadafka labaadna wuxuu ahaa waxa ay xambaarsan yihiin maxaakiimta ee diini ana inay la dagaalamaan meeshan marka waxaa ooga soo bildhaantay ooga soo isiintay ooga soo urtay meesha la yidhaahda alhidaaya dabkii inuu weli sii baxayo oo nimankii maqnaa labihii dabkii ay shidayeen weli baaqi yahay meeshaasaa oga ayay ku maageen isagiiba hadda weydiiyey markaas waxa weeye arrintaa waa baaraynaa baaritaan baan ku samaynaynaa lajinaana u saaray waxa weeyaan maarka khulaasat lqowl ninkani waxa weeyaan yani darbu diin bidiin watajfiif malaabic tadayun iyo tadmiir ahli diin wa ahlihi addiin wa ahlihi ayuu ninkani uu ku caanbaxay wadankii soomaali galbeed la odhan jiray culimadoodii waxaa weeyaan qallan maaha wax noolba ummaddii waa la baabi'iyey hal ruux oo nool malaha dhammaan waa la baabi'iyey hadday wax ka joogeenna way ka qaxeen wadanka way ka qaxeen dalka kalena waxa loo soo wadaay waan arki doonaa maarata yani waa waatan waxa weeyaan mali zanaawi waxyaalaha u tabaniye waxaa kamid ah dacwat ilxaadiya jadiida dalkii dalkii inuu ku tabaniyo arrin mashruuc cusub oo inaad la socotaan ismacuu wacu watacyaha udunun waaciya dhulkii dhegtii fayowda wax maqashee soomaalida beryahan meelo kalea looga yeedhaya anugaba garanaya maarata yani soomaalidu meelo kalun baaba looga yeedhaya inna lilahi wa inna ilahi raajicuun dacwa ilxaadiya hadda wuxuu u yeedhay nin la yidhahdo cabdalla xabashi oo dhul ardulkhaliij mar joogi jiray faransiisku markii dambe uu dhul weyn ooga dhisay lubnaan meesha xizb xizbullahi ay yidhahdeen agtooda waa dhul aada u weyn ooga dhisay jaamacaad baa looga sameyey idaacad bay u sameeyeen nimanka la yidhahda faransiisku jaamacaddiisaas maxaa dadka lagu baraa ilxaadka iyo noocan tashayuca ee diin la-aanta ah nin kufri iyo ilxaad ku magac dheeraaday buu noqday caalam alcarabi oo dhan nin laga yaqaano way asalkiisun xabashi baan ahay buu yidhahda laakiin waa falaashadii yahuud ahayd ee xabashida deganaa jirtay ninkaasi markaa arbacu lmadaahib iyo dadka ahlxadiidka iyo saxaabadii o dhan wuu gaalaysinaya dhammaan waala gaalaysinaya ninkaasi markaa mali zanaawi baa dacwo dheer u galay faransiisku tegey lugihiisa uu ku tegey mali zanaawi wuxuu yidhi dhulkan waxaan jooga qaacido aada fahamtaan meeshan masiixiyada yar ee gaalada ah ee etoobiya wadankan la yidhaahdo haysataay qarni maarata daar hijratayn waa buxayra islaamiya ayaa waxaa xukunta waa meesha aqaliya qaliila ay xukunto aqlabiya kaiira adduunka meelaha ay ka xukumaan bay ka mid tahay meelaha ay aqaliye yari ka xukunto yani aqaliye aada u yari aqlabiye saaxiqa adduunka meelaha ay ka xukunto ayay kamid tahay horta meeshan mali danaawi u tago wuxuu yidhi intaas oo waxaa ku dhex jira bad muslimiina afarta dhinacba naga ah welibana hadda baraarug cusub uu jiro ayaa hadda jira marka waxaan rabnaa nin taasiirin kara oo arrintan wax badan kasoo shaqaynayay mabaadi'da yadana fulinaya in nala siiyaan u baahannahay hanaloo soo roro cabdalla xabash faransiiskii waxay u dhiseen xabashidu laba jaamacadood oo etoobiya adidkeed wakti hore iyo wakti dambaba jaamacado ka waaweyn aan jirin baa soo looga dhisay jaamacadka markii loo dhisay waxaa la yidhi ardayga soo gala ee jaamacaddaa yimaadaay waa bilaash horta waxba lagama rabo culumta intuu doon wuxuu doon una qaadanaya mid diiniya iyo mid kaleo maadi ah isagana biil baa la siinayaa reerihii uu ka yimid iyo caruurtiisii iyo haweenkii iyo hooyadiina biil baa la siinaya etoobiya saas isugu shubeen dhalinyaro dad saas isugu shubeen muxuu ka intaa soomaan asli tafsiir tafsiirin mali zanawi wuxuu yidhi waxa la yidhahda majlis alaclaa oo etoobiya culimaa uu leeyahay etoobiya majlis ka dhexeeya oo muslimiinta etoobiya majlis ka dhexeeyaa jiraba oo photocopy hor jirin ayuu markii horeba jiri jiray majlis alaclaana waxaa madax ka ah buu yidhi cabdalla xabash waa laba qodob intaa markii isku dubaritay wuxuu u yeedhay cabdalla xabashi ilaa maaragtay yani cadad kun iyo sideed boqol ilaa kun iyo sagaal boqol la yidhaahdo oo gobolada etoobiya ay ka kooban tahay nimankii suufiyadaha ee ilxaadiyiintaha nimankoodii xuluuriyiintaha ee muxuu ahaa cirka iyo dhulkaan u kala degnaa lahaa ninba ninkuu ka khatarsanaa ayuu goboladii oga yeedhay nin walbaaba risaala loo dhiibay waxaa la yidhi mashruuca loo aqriyay waxaa ka mid a shanta salaadood taariikhda maanta waa maqrisa masaajida la laayay iyo dad ba- lagu baabayey mudaarada hadda daraad iyo tii kor maalin dhacay maqriseena waxa weeyaan salaada shantii wakti hal wakti baa laga tukanayaa bacda almaqrib baa laba ragca laga tukanaya shantii waktiba salaad kale oo loo baahan yahay ma jirto arrintaa waa inaad fulisaan gobollada la aadaan baa layidhi kow gobolladu ducaadda dacwada ka jirtaay dhammaantood dacwada cabdalla xabashi waxaan hayn waa inuusan ka soconin laba ninku intuu doono guursanaya kun naagoodna allah ka dhige free weeye wax alla wuxuu doono guursanaya wax ka xijaabaya ma jiro qoladii ugu horreysay oromada waa dee meesha addis ababa deris la ahayd masaajidadoodii baa markii hore baa arrintii lagu aqriyey waa iyadii toddoba nin oo culimadii ugu waaweyneydi waa dhawada dilay intaas la xidhay dhibkuna hadda uu ka jiro wax badan ayaa kamid ay kenya u carareen wax badan oo kamid a hadda ay yaman iyo khaliijka martin ay soo galeen wax ay jabuuti soo gaareen waxa weeyaan maaragtay yani mashaakilkaas oo ilxaadi ah oo khatar ahna ninkani mali zanaawi waa ninka ku dhaqaaqay laba ragca inuu salaadii ka dhigana wakaa waa u socotaan ta kale muxuu ahaa wuxuu shaati ah uu sameeyey wuxuu yidhi waxa la yidhaha darbu diin diin tajfiif manal tadayin arrintaa waxaa lagaga takhallusi karaa sidaan mar kaga hadli jiray in la dhamaystirada ay muhiimo ahayd muasasu randi listraatiijiya lixtiwaa alislam listraatiijiya ameriki waxaa weeyaan sida ay ay u atiri waan u adeegsanaynaa nimankan arbal suufiya ah ninkani wuxuu sameeyey yacni silaax iyo hub cusub ayaa wuxuu u sameeyey shaati nimankii suufiyada la odhan jiray oo caalam islaami kasii shiiqayo kasii baaba'aya wuxuu soomaaliya ka ururiyey nimankii suufiyadaha uu soo nooleeyey nimankii ilahaa maalin dhaweed waxaa lasoo raray kacbadii oo xaggee laga dhigay xaggee laga dhigay dhuusamareed kacdadii meeshaas waxay ka dambeeyay soomaaliya hadda waxay u xajiyayaan buu yidhi dhuusamareed qabrigii nabigana waa lasoo raray xaggee la keenay isagana dhuusamareed wixii soomaaliya hadda ka dambeeyaay lacag badan inay dhuusamareed kaga baxaysaa meesha ha la yimaado buu yidhi nimankii noocaa ahaa buu ururiyey addisababa isugu geeyey shir buu u qabtay qodobadii ka soo baxay laba iyo toban bay ahaayeen qodobka ugu miisanaa waxa weeyaan wuxuu yidhi ana cudwun min acdaa'i maarata ahlusunna waljamaca anigu waxaanay haddaan meli zanaawi ahay cudwi idinka tirsan oo ah min ahli sunna waljamaca arrintaas maxay kutusinaysaa istihzaa jasyaad markuu ninku maarata intu wax kuu sheega aad run moodid saasuu ku yidhahdaa soo maha ya waxaa weeyaan waa mudxikaar yani in aysan dad meesha joogin wuxuu yidhi warkaa ma maqlayseen maalin uu yidhi ahlusunna waljamaca kamid ahay warma maqlayseen waxaa weye dad badan oo maarata yani waxaa la yidhaha baashan laxdu ma aragtaa la yidhaha markii la gowracayo ma aragtaa almuhimma waxa weeya ninkaasi barnaamij cusub ayuu maarata muxuu ahaa ayuu meesha uu maarata uu ka sameeyey isaguna cudwi kamida uu yahay waxyaalaha uu soomaaliya ku sameeyey muxaarabatu sarwal xayawaanii soomaaliya soomaaliya waa adduunka horta taariikh ogaada mar baa ficnaan lahayd waxyaalaha khayraadka ah hadda nin suuri ah oo muxuu ahaa safiirna ahaan jiray wax badanna soomaaliya aqoon u leh etoobiyana aqoon u leh ayaa maarata muxuu ka qoray istiraatiijiye cajiiba gobolka soomaalidu ay degaan iyo soomaalidan kale wuxuu leeyahay intaas oo kumaan kumceel oo shidaal iyo gaas iyo muxuuha macaadin laga helay etoobiya amerikaanku ay hadda ka hor qodeen oo midkii markay qodaan bay afka ka xidheen oo maalin la sugayaan etoobiyana inay u meel marito hadda ay rabto ayaa jiray ee soomaaliya ku baraarugta buu leeyahay mar kale laga yaabaa khayraadka waddanka soomaaliya dhex fadhiya inaan maaragtay ka sheekayn khulaasatul qowl soomaaliya waxyaalaha ictimaade ee dhaqaalaha waxa ugu weyn muxuu ahaa xoolaha sidaas maya etoobiya markii uu meesha qabsaday kutlo xanaanadii xoolaha soomaaliya ahaan jirtay oo cali maxamed geedi uu madax ka ahaa buu u yeedhay waxa weeyaan maaragtay yani waxaa la geeyey meesha la yidhaahdo shir baa waxaa lagu qabsaday maaragtay keniyadan ayaa lagu qabtay waxaa la yidhi nimankan si kale oo soomaalida loola dagaalami kara ma jiro meel walba haddaan ka soo xidhidhnay si ay gaajo ugu dhintaan annaga gacanta noo hoobsadaan xoolahooda ha la yidhahdo maxay qabaan ish maxaa la odhan jiri vesifali cudur bay qabaan madax wareera caalamkii oo dhan hal mar baa soomaaliya xoolaheeda laga joogay maxamed cali geedi cali maxamed geedi buu ahaa ninkaa saxiixay soomaaliya xoolaheeda inaan la gadan karin ninkii cunaana uu ku dhimanayo cali maxamed geedi buu ahaa taariikhda waa wa taariikhu yacuud calaa nafsihi ninka ama oy ama ha oyn taariikhda waa lagu qoraya haddaad dhimatid iyo haddaad nooshiidba taariikhdu waxaa tahay way qoraysa markii muddo dheer ee arrintii soomaaliya socotay oo inkaari dhacday oo soomaalida iska wada hor timid sacuudigiibaa xajkii baa la gaadhay wax xooloo la qashaa la waayay xajkii dambaa la gaadhay wax xooloo la qashaa la waayay sacuudigii baa iska soo horjeestay oo xoolihian cuni jiray awey ee soomaaliya laga keeni jiray oo soomaaliyana cudur baa lagu sheegay oo yaa sheegay xabashi war xabashideeda mooye niman bay soo dirtay been been ah buntland ka soo deg berbere ka soo deg wixii baan soo baadhna waa been baa leeyihi naftii markay qabatay xoolihii fasaxeen barnaamijkaasi waa barnaamij uu ku kacay yani ninka la yidhaahdo fircawn qarni ifriqi malise halisin ilaahay ninkii kaasaa maaragtay muxuu ahaa waxaa kale oo maaragtay yani muxuu ahaa waxyaalaha uu sarga xayawaaniya uu balaadka uu ku sameeyey iyo khatarta uu sameeyey wataas ta labaad ee soomaaliya idiin sheegayo waxaa weeyaan weliga waktigan hadda waa waktiga xagaaga taariikhda ma dhici jirin mala la arki jirin haaliban weliba oo sidan biyaraan u ah ma arki jirteen wuxuu ka xidhayaa hadda maarata yani yahuuddaan qorshahan wadata hadda ka horna siyaad barri iyo ninkii la xayla salaata intay isku tageen kambara a u-da waagii shirkii ayaa madaxa xayla salaata wuxuu yidhi webiyada soomaaliya taga waan xidhayaa soomaaliya haddaynan maarata yani sheegashada ay sheeganayso soomaali galbeed haddaysan joojin wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ninkii la odhan jiray maarata yani siyaad barre haddii hal galaasoo soomaaliya soo gaari jiray aad joojisa wallahi adisabaan kugu imanaya adduunka xarbi biyaha baa soo socda masali hadda haddii hal galaasoo biyaa ee etoobiya joojiso maxaa meeshan goordhar bay ka yimaadaan meesha xabashada ama haladu degto ayay maarata farashada yahuudda u badan tahay meeshaas hadda ay ka yimaadaan niil asraq iyo maarata niil abyad meeshaasay ka dhaqaaqaan masar ay tagaan oo sudaanna ka dhex maraan masarna ay ka gaaraan masaaridu waxaa ka go-aana hal galaasoo u tegi jiray haddii ay etoobiya joojiso dagaal inay meesha ugu tagaan soomaalidu mar walba waayada soomaaliya dacdacin jirtay waxay u dacdinayaan waxa weeyaan imbaraatooriya weyn oo soomaaliya inta etoobiya qabsato inayna hadhow ayna ku fadhiisanin bay diidan yihin intaasay soomaalida u daba orordi jireen balaaya laakiin waagii dambe baqaratu daaxiki oo balaayo baasbaa meesha qabsaday aan istiraatiijiya wax kalsoon aan lahayn khulaasatu lqowl maanta wuxuu samaynayaa sadun maniic ayuu wuxuu ka samaynayaa ninka la yidhahdo mali zanaawi fi lanhaar almusaba lisiyaaxi soomaal waa masar masar webiyadii u leexanayey iyo kuwii soomaaliya goday iyo laab meesha udhaxaysa waxaa laga qodayaa yani sad yani aan caadayn toddobaatan kilomitirba ayaa maarata la xidhaya waxa markii waxaa intaas oo mitir baana kor loo dhisaya yahuud baana meesha dhisaysa hal galaasoo biyaa labada kun iyo afar iyo tobanka inaan hal galaasoo biyaa aan soomaaliya u tegin ayaa malisana hoosta ka xariiqay bal anagi si ay noosoo hoos tagaan haddana kuwa meeshan aniga beertaydi ma meeshan ay fadhihi doonaan baad marin haddaysan dalka difaacanin waatan hadda maaragtay goday tuucan ustaa dalka udhila way gaaraysaa wacnaha maxaan ka wadaa waxa weeyaan wadankii biyo xidhaan buu ka samaynaya cunaqabatay bartaasuu ku haya kaa jubbada waxaa laga yaabaa dhulku soo maray waa dhul aan lahayn meeluu biyaha ku celiyo oo beera ah ma laha waa dhul buuraley ah oo ilaa uu soomaalida kasoo gaaro meel dhulka o dhan waa buuraley laakiin dhul beeraley ah xagga maaragtay ka jira waxaa weeyaan waxyaabaha uu ku kacay waxaa kamid ah الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وحي إنه باقي كان فيها دقالة إنه كنت صناعي كان فيها وحوية بارتي هل قالاتو بيا سوماري إسو قال من المري زناوي قرشيه هذا وكنت اسمه نواب اللوضي وقت دولة ودريم دوتان وادونا على مري وبيجي أو قلاس بيا أن كجرين أو عيل لغا قضانية وإنه برتنيس عيل لغا قضانية ما أنت روكا ما في أنجير أنت واحد كجرة والله سعطان ما هاد كلام أو مارتي يعني محوها وحيالها ونكني أسميه waxyaalaha ugu dar nimankii janaalada ahaa yani dubaab axraar waxay yidhaahdaan nimankii janaaladii soomaaliya adduunka akademiyada caskariga ah maxaa lagala tashadaa siyaasada ciidamada dawladda nimanka gaashaandhigyada ahaan jiray nimankii saraakiisha janaalada gaadhay haddana gaashaandhiga dawladda u noqday nimanka siyaasada caskariga ee dalkaasi uu leeyahay nimankaasaa maaratayan ee gacanta ku haya nimankaas si gooni ay dawlooyin ku ilaaliyaan lama ogolo lama ogolo ninkaasi inuu kaa fakado askariga nooca hadda ma maqasheen nimanka mid yeerka sameeya amerikaanka inay dalkana tagaan iyo inay magaalada dhex galaan lama ogol yahay lama ogolo inay tacliimta waxaa la diidan yahay ay bixiyaan oy dadka la siiyaan nin bakistaania hal mar ka dhuntay qiyaamadoodii baa dhacday ninkaana waxaa lagu ilaaliyaa macnaha intaasoo guuta ilaalisa bakistan bay ku ilaaliyaan iyaguna si ooga baxsaday ilaa hadda farta ka shallaysan yihin waxaa lamid a dubaadulxraar gaashaamigmada waxay ku magacaabaan adduunka lama ogolo inuu maarata gacanta ku dhigo cadowkiisoo jiri jiray dawladdii soomaaliya ee dadka ahaayeen nasaarada maarata axbaashta nimankii jenaraalada ahaa ayaa la isugu yeedhay etoobiya guri baa la wada keenay waa jenaraal gobyow waa jenaraal cumar masalle waa jenaraal morgan guri baa la wada didiyey saddexdaa nin nin kamida ayaa meel kula kulmay kula kulmay waxbaa ka soo qoray waxaan ku yidhi see baad maartay nimankaasi see xaggayda geeyeen wuxuu yidhi waxay nagu hayeen bu yidhi saddex bilood iyo ziyaaday nagu hayeen bu yidhi meel waxyaalaha ugu cajibsanaa maxaa kamid ahaa wuxuu yidhi hal mar annagoo wada joogna wax nama weydiinin buuri mar anay la tegayaan laba maalmood bay soo haysanayaan way soo celinayaan mar waxay la tegayaan kan kale laba maalmood way soo celinayaan maxay idin weydiinayeen baan ku yidhi adiga masuulaad kuwan kale makuu sheegan baan waxay weydiiyeen way isha sheegeen bu inta anigay weydiinayeen iyo wax lamid ay weydiiyeen maxay idin weydiinayeen soomaaliya istiraatiijiyadeedii inaan gacanta ka saarno kow caskariga ahayd laba dalku iyo maaragtay xuduudiisii iyo maaragtay yani meelaha u calaamadaysanaa meelaha buqcooyinka ciidamadu ay degi jireen waxa weeyaan waxyada ciidanku ahaa tiradii ciidamada maarata soomaaliya aqmaacdii soomaaliya ay lahayd iyo maarata gobollada xorta mooyeen kuwa maarata isticmaalka ay lahaayeen waxaasna weydiinaya bu yani waa umma la halaagay weeyaan mukhaabaraadku ka adeegtay wiilal yaryaroo tigree ah shan iyo toban jira lix iyo toban jira labaatan jira oo haddana shalay wagu waagu baryay aabahoodna dabeed fuuri jiray ayaa jarnaaladii soomaaliya mukhaabaraadkoodii baa maarata intaa wax weydiinay annagana waxaan leenahay maarata janraal hebel baa meesha fadhida ayaan leenahay kasoo soco khubara alcaskariyiin marka taxta mukhaabaraati waraxmati mukhaabaraati alaxbaash ta kale waxa weeyaan waxyaabaha uu ku kacay soomaaliya shirar badan baa la isku dayay meel alla meeshii lagu kulmiyo isagaa fashilinaya hebel soodaluu ku qabanaya xaguu ku qabanaya ilaa uu gaadhay inuu isagu ikhtiyaar alcadaa albaarlamaan baarlamaanka la sheegayo soomaaliya loo soo dirayo inuu isagu mukhaabaraadkooda ay dooraan oo ninkay ay yidhaahdaan waa marayaan uu maro ninkii kalena iyago ay u diidaan warwarkaa ma jira mise ma jiro dadkii tegey ee u raadsaday shaqada ee baarlamaanka hunguri ka hayay ee sumad wadaad baan ahay waa un lahaa oo garka xeera dhegteen gashaday meesha wuxuu ku dhacay inaad waraysataan baa fiinan laha waxaa weeyaan iyagaa maarata yani dawladaha gacan kurimiska ah ee meelaha lagu soo sameeyey waxa weeyaan iyaga ayaa nufuuska ugu weyn ayaa ayaa meesha ayaa ku lahaa majlis shacab waxa la yidhahdo waxa kale waxa weeyaan waraa dastuur almadcuun madcuun ee hadda la sheegayo oo waxa ku qoran yani subxaan allahi ayna taariikhda wax kala maqan nin talyaani maan dhow hadlaya safiirka muxuu ahaa muxuu ahaa wasaaradda khaarijiya talyaaniga maalin dhow shir talyaaniga lagu qabtay oo labadii kuwii maarata kii ra-iisul wasaaraha ku sheegaayo midkii shariif sakiin may lahaayeen ay meesha ay u tacabeynayeen nin baa iga sheekeynayey dibadaha joogaaye awal iyagaa tacabka bilaabi buuri wuxuu yidhi dalka soomaaliya dastuurkaasi wuxuu sheegayaa oo qeexayaa inuu nin nasraani madax ka noqon karo nin yahuudi madax ka noqon karo nin buudaysi madax ka noqon karo jinni iyo jaal wixii maaratayan nin islaam yani waa in loo simaya waa in maarata waa in waa in waa in waa in raggu waa inay isguursadaan naaguhu waa inay isguursadaan wax diimaha maarata ninku waa inuu xor yahay diimuhu waa inay ka wada shaqeeyaan awal wax sacab ka bilaaba labada nin baa ufriyan gaaladii hataa horteen iyagaa bilaabay macnaha waxaa weeyaan maarteene waa in la cadfiyey la tababaray cadna loo tuuray khulaasatu lqowl waxaa weeyaan maarata yani muxuu ahaa muxuu ku leeyahay dawladda tanfiidiga baarlamaankii garanay hadda waxaa la isku hayaa oo mushka- mashaakilku ay ka taagan tahay marba ka nasiib ka nasaabta hadda shariif iyo maarata kii ka horreeyey kii ka horreeyey hebel armaaji iyo hebel maarata yani ay isku hayaan waa in acdaada madaxda dawladda inta ugu muhiimsan wasiirka gaashaandhiga wasiirka maaliyadda wasiirulkhaarijiya waa in etoobiya annagu aan keensanayna maanta meeshaasi baashii ay taagan tahay iyaga sumcada baasha lagu wado iyaga ayaa maarata yan ayaa iskale intaasoo dhan waxaa ka daran تهديد من وقف على على معناته امامهم من الله نيكي يا كهلي هذا ولا تهديديه بولين سينلين فلانلين مونلين لينلين سوما نبا نيكا اي وسان دمعه انه لا هضلو habeenkii unbu la hadlaya etoobiya ninkii baa lala saaaya waxa la meesha kun walaalay baa loo baahday safarada kaa jeedinaynaa mukhaadaraadkana waa kusoo qabanaya he meesha cayaan baa dhulka noogu dhufsanaya waxaan ni karaama mala xabsiyaa laga samaystay hadda meelo badan maanta xadeereed waxaan maqlayay hore wadaad maaragtay yani meelahaasi waqooyiga miyay ahayd la garaacayo mukhaabaraadku ay garaacayaan markaasaa wuxuu leeyahay walaalahanaga etoobiya maxaa afka ugu taagtay waarma wax kalaa ilaahay baa yidhi qaatil ladin yaluuna min alkufaar ilaahay baa taa yidhi qow maxaa walaalaanaga macaafka ugu taagaysaa macnaha waxa weeyaan yani muqaabaraadkii iyo sujuuntii iyo wixii tahdiid ayaa maarata yani lagu samaynayaa laleeyahay haddaad caawa hadashid waxa weeyaan waa ninkaasaa ka dambeeyey mali zanaawi intaas o dhan waxaa kaga daba gardu lfasaad in uu ku sameeyo dalki iyo dadkii waxa weeyaan somalilan hadda markaa tagtid anaa soo maray buntland waxaa weeyaan maqaaxyaha meelaha buushashka magaalada dadka shacabka ee shaqada hoose haya walxaq yuqaal dadka miinada shaqada hoose haya waxa weeye boqolkiiba sagaashan waa axbaash wax lagu lagu beeraya inuu meesha baasaboor baa berri lagoo siinaya soomaaliya diin baa loo siman yahay aqaliya masiixiya in berri ay ka soo baxdo ayaa la rabaa waxa weeyaan gobollada iyagaa u badan gobolladan kale ee koonfurta ilaahay mahadii jihaad baa ka istaageen way ka carareen laakiin gobollada kale waxa weeyaan markaa toban qof aragtidba malaha shan dix waxaa weeyaan maarata waa xabashi ama waa naag xabashiyada oo meel buusbuusha mid soomaaliya kula jiro ama waa maarata nin xabashiya oo carab meesha ku gadaya fasaad iyo eedis iyo balaayo ayuu dalkii iyo dadkii kor iyo hoosba uga babixiyey mukhaabaraad ta kale waxa weeyaan maarata muxuu ahaa waxyaalaha aan la yaabay min algharaa'iba waqooyiga markaxdayna soo maray idaacadda markii warka warkii oo kooban ay yidhaahdaan ee warka soomaaliga ay ku sheegaan ayaa waxay leeyihiin taasi waa warkii luqada soomaalida warkii labaad ee dalkan yidhi xabashii kusii daynaya madhanowdhwdhwdhw now now now now now now ninba waxaan ku idhi hoteelka la jiifay oo ninkii hoteelka lahaa ah isagoo dhegaysanaya warkooda waxaan ku idhi afkan ay ku hadlayaan waxba ma ka fahmaysaa mayu ihi wallahi inaan had xabba ka garanayn shacabkan intee leeg baa luqadan xabashida garanaysaa wuxuu yidhi shaqaalo badan baa meesha iyagoo ah joogo oo kuwooda ayaa fahmaya markaasaa ma kuwooda loo sameeyey idaacadda inay dhegeystaan maya wuxuu yidhi waxaa la rabaa in la mataaneeyo wasaarada iclaamkee puntland somaliland iyo wasaarada maarata etoobiya iclaamka in la mataaneeyo war warka ma fahansaysinada fahmi puntland baana gaalkacaya idaacadda warkii oo kooban markaasu leeyahay maarata luqadii hanala dhegaysto maarata jaw jaw jaw jaw jaw balaayaa dhacday sheekh jaamac baa ku maarata war ma taqaana bahasha bahasha afkeeda ma taqaana kaaga daran magaaladii bakaaraha intii ilaahay uusan mujaahidiintii iyo waktigii warroorayaalkii meelo kasta oo biibitooyinka heese etoobiyaan oo jaw jaw jaw ma maqli jirtay silmada maqli jirtay maanta magaaladii xamar saasay ku bilaabatay haddana waxa weeyaan barnaamijkaasina waa barnaamij intaasoo dhan haddii aan kasoo soo ururiyo waktigiibaa igu dheeraaday waxay barnaamij hadda ay sameeyeen iwa maa yusama alculamaa beli zanaawi inuu hadda ururiyo waxa la yidhahdo culimo uu ku sheego culamaa salafiyiin kooxa uu xareeyey oo gaalada u xareeyey iyo kooxo kale oo basaboora siiyey oo sidaas maarata isaga gooshaya adduunka o dhan isaga gooshaya oo diblomaasiyiintoodu fiisooyinka iyagu raadinayaan ilaa uu nin caalimahayo ninkii culimada soomaaliya anu aan qiine uu yidhi lama odhan karo dalka etoobiya waa dal gaalo lama odhan karo maandhowda maqribtay maamulka marka lama odhan karo buu yidhi dalka etoobiya waa dal gaalo lama odhan karo أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خير وحي أسئلة هذه اللي قالوا مركا محاضرة كلا يقولها ضي أو أه مرتين محوها الشيخ جامع بمحاضرة يذكر يذكرها رمضان كا marka habeen dambena in uu ramadaan yahay baa laga yaabaa marka waxaan odhan lahaa sheekhu kelimo inuu maarata yidhaahdo haddii waktigii wax ka hareen di su-aalo ayaa maarata ayaa maxaa ka haray sheekh jaamac almuhima bishii ramadaan baa inagu soo wajahan fadligeeda iyo barakadeedana waad garanaysaan shahru cuntana ma ahe waa shahru lqitaal waljihaad hal isku daro labadaba maarata yani raashinka la boogaya la karsanayo xagga ha lagu karsado wajazakum allah khayr bishan aada lagu daydo asalaamu calaykum waraxmat ullah
jazaau allahu khayr walaalka ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo muxaadaradii qayankaeed oo uu noo soo jeediyey insha allahu tacaala halkaas ayayna nadwadii bisha socotay aan kusoo afjaraynaa biidn illahi albaari xalay sidaad maqlaysa waayaed ninkii xoogaa wiilal dhali waaye oo ka cawadana waxay maraysaa ninkii maxaa la dhihi jiray beertiisa ku tashanaya oo kac waa laga waa loo soo socdaa jazaakum allahu khayr biidn illaahi albaari halkaas ay nadwadeeni noogu xirantay intii nadwooyin kale aan isugu imaanayno insha allahu tabaaraka watacaala waa inaan u diyaar garowno bishii shahru lqitaal siduu sheikhu sheegayay biidn illahi albaari